waa erayadii sahre askar laxankii maxamed yaxye iyo muusigii farsamadii cabdixakiin farayare codka hallaasiga ee aadu macaan eed halkan ka maqlaysaan waxaa weeye gabadhii xagga codka looga daba dhacay waa hani u k intifaac ka sugaya